ammaanka xaafadda islii ee magaalada nairobi oo soomaali badan ay degan yihiin oo aada u soo hagaagaya ayaa hadda soomaalida ku nool waxay dareemayaan baqdin la xiriirta in dhallinyaradii dhaca ka geysan jirta ay kusoo laabtaan kuwaasi oo in dhowaalaba xaafaddu ay ka nasatay kadib markii dowladdu si xoogan ula dagaalantay maryan maxamuud barre ayaa warbixinta noo haysa
marka laga hadlayo tuugta halista ah xaafadda islii waxay ka mid ahayd beri meelaha ugu amniga xun nairobi oo waxaa ka jiri jiray kooxo dowladdu mamnuucday oo tuugada waaweyn oo magacyo gaara isku bixiya ka mid ahaa sannado ka horna xaafaddu waxaabay qarka u istaagtay in looga qaxo dhalinyarta tuugta ah oo kooxo soomaaliya horboodayeen kuwaasi oo suba power la oran jiray nimankaa dhalinyarada ah maalka iyo nafta ayay iskaga darsan jireen dadka u gacan gala oo ay dhacayaan dhallinyarada midiyo iyo baangada ay dadka ku waxyeeleeyaan ayay ku hubaysnaa jireen xilliyada ugu dambeeyana waxa ayba bilaabeen inay masaajidda hor istaagaan oo mararka qaarna ay gudaha u galaan xilliga salaada lagu jiro iyo inta loo diyaargaroobayo cibaadada waajibka ahna waxa ay samayn jireen mararka qaar inay dadka dhacaan magacaygu waa barre cali waxaan ka mid ahay ganacsatada ku dhaqan xaafadda isli ee magaalada nairobi runtii waxaan ka mid ahay dadka xaafadda tan aad u fahamsan wakhtigii badan joogay marxalad kala duwan baa soo martay ee amni isli waxaan soo joognay ayada oo markasta hadda maqhrib la aadaya teleefoonka iyo wax alla waxaad lacag wadata guriga aad kaga tegayso ee aad magaranaysaa macawiis ku aadaysa masaajidyada waxaan soo marnay ayada oo niman tuugo ah oo qoday wata oo la garanayo dadka qaar gudaha la degan yihiin shanta sano ilaa iyo tobanka sano ugu dambeysay waxaan kaga raaysanay tuugadaas si ma garanaysaa innaba aan caadi ahayn laamaha ammaanka marka ay xiraan in damaanad lagu soo daayo ama muddada xabsiyada kadib ay halkooda ka sii wadaan burcadnimada ayaa iyana dhici jirtay laakiin laba kun iyo shan iyo tobankii wixii ka dambeeyey nafis ayaa laga dareema dhallinyaradaasi kadib markii howlgalla burcadda lagu ugaarsanayo kaamakuunji oo isliina ay ka mid tahay ay bilaabeen kooxo ciidana oo booliska ka mid ah guud ahaan xilligan la joogo ma jirto amni xumo la dareemayo iyo dareen taagan laakiin waxaa jira walwal iyo walaac ku aadan in kooxihii burcaddu kusoo dhiiradaan xaafadda oo dhanka kalena halka ay yaalaan hantida ugu badan ee soomaaliyeed ee geeska afrika sidoo kalena suuqa bariga iyo bartamaha afrika ugu weyn uu ku yaalo maryan maxamuud bare v o a nairobi